أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaku waa subax khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha tobanaad ee shawaal sannadka kun afar boqoltoddobiyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus saaka ee kuwooda ugu doorkoran waxaa ka mid ah xabadjoojinta ay kala saxiixdeen iiraan iyo maraykanka ayaa maalintii labaad dhaqangashay kadib muddo afartan maalmood ah oo dagaalka bariga dhexe uu socday qoyska mid ka mid ah maxaabiista kenya ee lagu qabtay dagaalkii ceelcadde ayaa madaxweynaha kenya ugu baaqay ka shaqaynta sidii lagu sii dayn lahaa askarigaasi weerar lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo xildhibaana ka tirsan baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa ka hor yimid doorasho ka dhacda magaalada baydhabo jamciyadda alixsaan alkheyriya ayaa gurmud raashin qiimaha ka samaysay degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dowladdiinaya u soo gebagabeeyey haweenka daaciyaadka ayaa ku dhaqan mid ka mid a deegaannada wilaayadaasi sidoo kale warkeenna subax waxaad saaka ku maqli doontaan xalqada saddexaad warbixinno aan ugu magac darnay baraaraha degmada u furow
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwooda ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran xabad joojinta ay kala saxiixdeen iiraan iyo maraykanka ayaa maalintii labaad dhaqangashay kadib muddo afartan maalmood ah oo dagaalka bariga dhexe uu socday wararkii ugu dambeeyey arrimahaas waxaan goordhow ka waraysanay walaalkeen nuur cali warsame abusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxidiin abu iman maalintii labaad ayuu galay heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya maraykanka iyo iiraan waxaana socda muran u dhexeeya labada dal ee ku saabsan heshiiska inuu ku jiro lubnaan sida ay sheegtay tehraan ama laga reebay sida ay ku doodayso washington askarta yuhuudda ayaa waa berigii saaka oo khamiisa duqaymo ka geystay duleedka koonfureed ee bayruud iyo koonfurta lubnaan kadib weerar dhiig badan oo ku daatay oo sababay boqolaal dhimashii iyo dhaawac arbacadii shalay ahayd inkastoo madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka saliibiga trump uu ku dhawaaqay xabadjoojin shuruudo leh oo lala galay iiraan mid ka mid ah wariyaasha ku sugan dalkaasi ayaa sheegay in duqaynta yuhuuddu ay beegsatay duleedka koonfureed ee magaalada caasimadda ee bayruud halka duqaymo kale ay ku dhaceen tuulooyinka safad al batiikh majdal shaqra sharbat salam al jumayjama iyo dayr antar ee koonfurta lubnaan fiidkii arbacada wararka lubnaan waxay sheegeen in diyaaradaha yuhuuddu ay duqayn xooggan ku qaadeen aagga laylaki kafaat ee duleedka koonfureed ee magaalada bayruud iyadoo jugtaasi laga maqlay dhammaan caasimadda sidoo kale yuhuudda waxay beegsadeen buundo muhiim ah oo ku taala webiga litani ee koonfurta lubnaan taasoo ah buundadii ugu dambeysay ee ka soo gasha magaalada sur dhanka ee bayruud yuhuudda ayaa horay u burbursay lix buundo oo kale tan iyo bilowgii dagaalka iyadoo ku andacoonaysa in maleeshiyaadka xisbullah ay u isticmaalaan gudbinta xoojin militari gudaha iyo koonfurta wakaaladda wararka lubnaan ayaa xaqiijisay in hal qof la dilay mid kalena la dhaawacay kadib weerar diyaarad aan dulyo lahayn ku qaaday mooto ku sugan tuulada qalawiya ee degmada bint jabiil ee koonfurta dalka lubnaan waxaa la dilay boqol siddeetan iyo laba qof halka siddeed boqol iyo sagaashan kalena ay dhaawacmeen silsilado duqaymo oo yuhuuddu ay horey u fulisay arbacadii kuwaasoo beegsaday meelo kala duwan oo lubnaan ah oo ay ku jirto bayruud sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka lubnaan wasaaraddu waxay kaloo sheegtay in guud ahaan khasaaraha weerarada yuhuudda ee lubnaan tan iyo labadii maarso uu gaaray kun toddoba boqol soddon iyo sagaal qof oo dhintay iyo shan kun siddeed boqol toddobaatan iyo saddex qof oo dhaawac ah dowladda lubnaan ayaa ku dhawaaqday in khamiista maanta ay tahay maalin baroordi qaran oo loo sameynayo dhibanayaasha duqaymaha yuhuuddu ay geysatay askarta yuhuuddu waxay sheegeen in duhurnimadii arbacada oo shalay ahayd inay fuliyeen weeraro cirka ah oo ballaaran oo ay ka qayb qaateen ku dhowaad konton diyaaradood oo dagaal kuwaasoo beegsaday magaalada caasimadda ee bayruud dooxada beka iyo koonfurta lubnaan halkaasoo loogu magacdaray mugdi daa'im ah waxay sidoo kale sheegeen inay duqeeyeen ku dhowaad boqol bartilmaameed iyagoo isticmaalayay qiyaastii boqol iyo lixdan gantaal muddo toban daqiiqo gudahood ah yuhuudda iyo maraykanka ayaa ku dhawaaqay in lubnaan aysan ku jirin xabad joojinta dagaalkuna u dhexeeya tehraan iyo washington taasoo ka hor imaanaysa hadallo ka yimid dhexdhexaadayaasha bakistan iyo iiraan dhinaca kale walaalka bashiir muxidiin oo iman waxaa la sheegay inkastoo xabad joojintu sidii lagu heshiiyey ay ahayd haddana duqeymo ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada caasimadda ee wadanka taasoo lagu duqeeyey mid ka mid ah warshadaha waddankaasi muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dab holcaya iyo qiiq madow oo aad u badan oo ka baxaya warshadda sifaysa saliidda ee lavaan lagu magacaabo ee koonfurta iiraan saaka oo khamiis ah muuqaalka ayaa la xaqiijiyey waxaana lagu arkayaa ugu yaraan laba shaqaalo oo ag taagan saddex haamood oo kayd ah iyagoo duubaya dabka halka qiiq madow uu cirkaa isku shareerayo warshaddu waxay ku taallaa jasiiradda siri oo qiyaastii gacanka afartan mayl u jirta xeebta koonfureed ee iiraan war-saxaafadeed ay soo saareen shirkadda qaranka ee sifaynta iyo qaybinta saliidda iiraan ayaa lagu sheegay in weerarka lagu qaaday warshadda uu yahay weerar fuliynimo ah oo ka yimid cadowgeeda dibadda lama soo sheegin wax dhimasho ah waxaana socda dadaallo lagu daminayo dabka sida lagu sheegay war-saxaafadeedka weerarkan waxa uu imaanayaa markii shalay la isku raacay xabad joojina laba toddobaad ah oo u dhexaysa iiraan iyo maraykanka saraakiisha dowladda shiicada iiraan weli cidna kuma eedeyn dhacdadan mana soo saareen wax faahfaahin oo ku saabsan sababta keentay ra-iisul wasaaraha ingiriiska keir stirmer ayaa la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan magaalada jiddah maalinkii arbacadoo shalay ahayd taasoo qayb ka ah booqasho laba maalmood oo ku joogo dalalka khaliijka wadahadalladu waxay diiradda saareen xoojinta dadaalada diblomaasiyadeed iyo si loo taageero xabad joojinta labada toddobaad ee ay gaareen iiraan iyo maraykanka loona gaaro xal waare oo ku saabsan khilaafka gaar ahaan iyadoo lala shaqaynayo hogaamiyaasha dalalka ku jira safka hore tani waa booqashadii ugu horreysay ee ra-iisul wasaaraha ingiriiska uu ku tago gobolka tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda ee ka dhanka ah iiraan siddeed iyo labaatankii febraayo taasoo ah bay yidhaahdeen tallaabo lagu doonayo in lagu dubarido mowqifyada caalamiga ah ee ku saabsan xasiloonida gobolka sidoo kale bashiir muxidiin abu ayman ciidanka badda ee ilaalada kacaanka islaamiga iiraan ayaa ku dhawaaqay aroortii hore ee saaka in maraakiibta ka gudbaysa marinbiyoodka hormuus ay tahay inay qaataan laba waddo oo kale oo ku dhow xeebaha iiraan iyagoo sabab uga dhigaya suurtagalnimada miinooyin yaalla waddadii caadiga ahayd ee horey loo mari jiray wakaaladda wararka ee meher oo soo xiganaysa bayaan militariga ka soo baxay oo ay weheliso khariidadabadeed muujinaysa labada waddo ee koonfurta iyo waqooyiga jasiiradda larag ayaa sheegtay in si looga hortago miinooyinka aan halka aan la ogeyn ee ku aasan qayba ka mid ah badda taas darteedna qasab tahay in maraakiibtu ay la soo hadlaan ciidanka badda ee ilaalada kacaanka aad buu umahadsan walaalkeen abusheybe ayuu kaasi ahaa qoyska mid ka mid a maxaabiista kenya ee lagu qabtay dagaalkii ceelcadde ayaa madaxweynaha kenya ugu baaqay ka shaqaynta sidii lagu sii deyn lahaa askarigaasi walaalkan marwaan maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya qaylodhaan culus ayaa ka soo yeertay qoys degan magaalada eldoret ee dalka kenya kuwaasoo codsi u diray madaxweynaha kenya william ruutu si uu gacan uga geysto furdaaminta aabahood oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka difaaca kenya kaasoo u gacan galay mujaahidiinta al-shabaab ah sarkaalkan oo lagu magacaabo cabdulaahi ciise ibraahim ayaa ka mid ahaa saraakiil iyo askar ka tirsanaa ciidamada siliibiyiinta kenya oo loo qabtay dagaal shan iyo tobankii janaayo labada kun iyo lix iyo labaatan mujaahidiintu ku qaadeen xero ay ciidamada kenya ku lahaayeen magaalada ceelcadde ee gobolka gedo qoyska sarkaalkan ka tirsan ciidamada difaaca kenya oo in ka badan toban sano gacanta ugu jira mujaahidiinta ayaa ka codsaday william ruutu inuu soo farageliyo oo uu ka caawiyo sidii loo heli lahaa ama loo ogaan lahaa meeshuu ku sugan yahay qoys ahaan waan argagaxnay oo jahwareer ayaan ku jirnaa ninkiina quudin jiray lama hayo waxaan helnay wicitaannona weydiinaya in aabbahay la helay laakiin xaqiiqdu waa in aan weli raadinayno ayay tiri khadra cabdulaahi ciise oo sargaalkan maxbuuska ah u dhalay siday xogtu sheegayso qoyska sargaalkan ayaa hadda doonaya inay la kulmaan wasiirka gaashaandhigga kenya oo ay aaminsan yihiin in wasiirku yahay qofka keliya ee arrintan gaarsiin kara madaxweynaha si xal degdeg ah loo helo xilligan dhammaanteen waan murugsannahay aniguna aad ayaan u tabay aabbahay ma aqaan halka uu joogo mana garanayno meel aan u jeesanno ayay mar kale warbaahinta kenya u sheegtay gabadha uu dhalay sargaalkan ku jira gacanta mujaahidiinta waxay intaasi raacisay waxaan rabnaa inaan la kulanno wasiirka gaashaandhigga sababtoo ah waa waajibaadkeeda inay ogaato xaaladda iyo halka ay ku sugan yihiin askarta loo diray soomaaliya sidoo kale waxaan rabnaa inaan la kulanno madaxweynaha si uu nooga saaro xanuunkan qoyska ayaa geesta kalena sheegay in tan iyo markii aabbahooda uu u gacan galay mujaahidiinta muddo laga joogo toban sano ka hor ay dowladda kenya marar badan u ballanqaaday caawimaad balse ilaa iyo hadda aanay helin wax garab istaag ah deriska ayaa dhankooda iyaguna warbaahinta kenya u sheegay in qoyska sargaalkan ka maqan yahay uu ku dhacay niidajab aad u xooggan waxayna ku baaqeen in la dedejiyo dadaalada la doonaya in lagu soo furdaamiyo askarigaasi waan ku farxi lahayn haddii askariga lasii daayo oo uu dib ula midoobo qoyskiisa qoysma dhammaystir mar la-aanta aabbaha wuxuu ka tegay meel bannaan oo weyn war kasta oo been ahna wuu dhaawacayaa ayuu yidhi qof kale oo ka mid ah deriska qoyska siday warbaahinta kenya sheegtay qoyskan ayaa horay uga quustay sargaalkan waxaanay ku darayn liiska askartii tarabeelka ahayd ee ku nafweyday dagaalkii ceelcadde balse muddo ka bacdi ayuu askarigan la soo xiriiray qoyska isagoo u xaqiijinaya inuu nool yahay sidoo kale sargaalkan ayaa horaantii labada kun shan iyo labaatan ka soo muuqday muuqaal uu baahiyey kataayib al akhbaariyah kaasoo uu dowladda kenya uga codsanaya inay ka shaqayso sidii loo sii dayn lahaa isagoo walaac ka muujiyey mustaqbalkiisa haddii baaqiisa aan la ajiibin mahadsanid marwan weerar lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax ku weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku lugeynayay gudaha degmada bered xaawo oo ka mid ah goobaha cadowga allah ee duulaanka kaga haystaan wilaayada gedo waxaana jira khasaare murtadiinta ka soo gaaray weerarkaasi qaraxa ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa ka hor yimid doorasho ka dhacday magaalada baydhabo walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkan eegaya xubno ka tirsan baarlamaanka kooxda riddada ayaa war-saxaafadeed ee soo saareen ku cambaareeyey in doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo ee lagu sheegay in lagu dhacay kursigii ku fadhiyey mid ka mid a xubnaha golahaasi doorashadaasi ayaa xildhibaannimo loogu doortay cabdiqaadir maxamed nuur oo ahaa dadka aadka ugu dha murtad xasan gurgurte madaxa kooxda riddada soomaaliya xildhibaanada bayaankaa soo saaray ayaa doorashadaasi ku tilmaamay mid xadgudub ah oo lagu dhacay isaaq cali subak oo ahaa xildhibaanka ku fadhiyay kursiga loo dhacay wasiir tiktok waxay ku tilmaameen guddiga doorashooyinka riddada uu noqday mid uu xasan sheekh maxamuud u adeegsanayo fulinta sharci darrada sida hadalka ay u dhigeen waxayna intaasi raaciyeen inaysan aqoonsaneen doorashada ka dhacday magaalada baydhabo dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo ee boobka kursiga lagu sheegay ayaa sawir dhaba ka bixisay nooca doorasho laga filan karo murtad xasan guurguurte taasoo ah mid boob iyo bililaqa ku dhisan mahadsaned casaam jamciyadda al ixsaan al kheyriya ayaa gurmud raashin qeybina ka samaysay degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya jamciyadda al ixsaan al kheyriya oo qayb weyn ka qaadanaysa ugurmashada dadka ay saamaysay abaarta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa deeq raashin ah gaarsiisay degmada rabdhuure ee wilaayada bakool waxaana ka faa'iidaystay boqol qoys oo danyar ah waxaa qoys weliba la siinayay raashiin ka kooban sonkor saliid iyo bur mid ka mid a waxgaradka deegaanka ayaa ugu horeyn fagaraha kula hadlay dadkii ka faa'iidaystay gurmadka raashiin qaybinta ah unogeeka degmada rabdhuura roogna may ballanka qeybiga ahaaye raashin oo majamacat alixsaan alkhayriya ya raashinka qeybiga ahayta degmada rabdhuur bobol goos ya raashin la siyo ahay may markhaato ku anaa una oo odayaalkii degmadii may waa rabdhuur kumadana ya arago ahayna markhaato ku ana goosaskaas oo raashinmada la siiy oo walaalisho hankadaagan geedka may bu ahaa eedan dhabanyin may kale may bu aha dadka muslimiinta oo dee walin sheegayn may kumada ahaa ani dadki walaalasho as hati wadaadkii darhadibuhodhay walku sheegay lanki baahna walaasho deriski wal ku siya dhankooda dadkii raashiinka nasiibka u yeeshay oo u warramay warbaahinta andalus ayaa sheegay in lasoo gaarsiiyey deeq raashiin ah iyagoo u duceeyey mujaahidiinta sidoo kalena habaaray galada deeka may roogna degmada rabdhuura iyo roogna raashin muslimiinta haniinka deegaan abaarte dadka dhabtay oo danyarka eh laanka deegi iyo dadla sii marka raashin fara badangu bariis sokor bur saliid raashin badangu walka na imooysidi may mintu ku habaarana gaala habaarana muslimiinta an do-aayana ilaahay muslimiinta galantiya korkaweela gaadalaada burburi meesurugna banaanka degmada rabdor oo kumad gobolka bakool manana ninka qiibiyay raashin oo noocayaal shiishaleyin bariis iyo bur iyo saliid ilaahay aan kama hasan tumaamadaaska dembe maanka mahadyaana muslimiintii oo antaasi dadkaanka daagdi cabasati aan kama hadyaana ilaahay muslimiinta guulisii korkaweela galadan alihii jibiye arbaas noor liere deegaanka rabdhuurirew ilaahaynka maadsagna raashinganna na sii raashin bariis iyoonaytaw bur sida noo eena na sii ilaahay mahadle muslimiintina na siidii aanka mahadsagna muslimiinta ilaahay guuley alxamdulilah ilaahay ka mahadsan degmadii rabdhuur raashin macaangeynanisi ilaahay ka mahadsan dhammaad ileed an lahayn alxamdulilah niimada allana sii gaalada alla jibiye galanta islaamka kororka alle ka weel
wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta bartamaha soomaaliya iyo sidoo kale deegaano dhaca gobolada waqooyi waxaa ka soconaya gurmadka lagu samata bixinayo dadka ay saamaysay abaarta kuwaas oo loogu deeqayo lacag iyo raashiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacan kula dagaalamaysa cadowga saliibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta ayaa dhanka kale u istaagtay ugurmashada dadka tabaalaysan iyo uhiilinta kuwa la dulmiyey mahadsaned cabdulqani maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey haweenka daaciyaadka ee ku dhaqan mid ka mid a deegaanada wilaayadaasi walaalkeen saadaq muumin ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya munaasabad heerkeedu sarreeyo oo dowro afar maalmood socotay loogu soo gebagabeeyey haweenka daaciyaadka ah ayaa ka dhacday deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan xafladdan ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culummo iyo waxgaradka deegaanka booco dowradani oo muddadii ay socotay lagu qaatay culum kala duwan ayna ka faa'iideen haweenkii dowladda loo soo gebagabeeyey qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka booco oo ka soo qayb galay munaasabadda oo goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyey maktabka dacwada horumarka ay bulshadu ku tallaabsatay maanta meeshan waxaa loogu soo xirmay dowro afar maalmood socotay degmada booco oo gabdhaha ah muuminaadka ah culummaduna ee haystay ilaahay ama hadda iskale waa ku soo dhowaynaynaa waan ugu ducaynaynaa aad iyo aadna waa looga faa'iiday ilaahay marka ha lagu anfacaan laynahay ayagana waxay bateen qalbigooda allaha ku dejiyo kuwii ubadkooda iyo naftooda iyo ahalkooda ku maamuusan allaha ka dhigo intaas wax yaloo ducaa markaan raaciyo islaamku yaa layidhi waxaa waay abaaraa jirtay abaarta allaha laga reebo islaamka allaha qaboojiyo abaarta allaha laga reebo cudurraa jire cudurrada waxaa caafimaad allaha loogu bedelo caafimaad badan allah la siiyo culummadii dowradan afarta maalmood ee ka socotay degmada booco ee muxaafadada beledweyne ee maanta soo gebagabaysay ee wakhtigan soo gaarsiidayna waa u mahad celinayaa waxaan mahad kale aan u celinayaa gebdhihii muuminaadka ahaay ee ka faa'iidaystay qaryada booco iyo hareeraheedaba joogo ee muxaafadada beledweynena waa u mahad celinayaa intaas kadib waxaanu leeyahay waxaa horay wax noogu sheegoo noo wacdiyey sheekh cabdicasiis hayrallaha siiyo wuxuu waanii wacdi ku filan ayaanu isiga ayaa noogu filan intuuna wacdinaya ayaa nugu filan wacdi wuxuu anfacayaa dadka mu'miniinta allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin khayrka aad meeshaan ka siyaadsateen inaad sii wadaanoo sii laba jibaartaan allaha idigu toosiyo allahana idii taam yeelo maanta waxa waye xafladda ay soo xirantay dowradii ka socotay degmada booca maxaafadada beledweyne waxaanu leeyahay intaas dowrada soo waday dadkii ka faa'iidaystay iyo ciddii wadaybo allahana noo dembi dhaafo dhammaan waalidiintayn iyo annagaba ciddii dhimatana khaatumada allaha u wanaajiyo diinkana allaha nugu sugo dhanka kale haweenkii daaciyaadka ee dowladda loo soo xiray ee deegaanka booco ayaa dhankooda sheegay in ay codsanayaan in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah magacaygu waa ukhtu shahadaa waxaan ka mid ahay haweenka muslimaadka ee ku sugan deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan maanta halkan waxaa noogu soo gebagaboobay dowro noo socotay muddo afar maalmood ah dowradaas oo loogu magac daray taabiciyadii khayrka badneed xafsa binti siiriin shicaarna looga dhigay ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaahi walaa tacjaz anigoo magacaygu yahay ummu xafsa oo jooga deegaanka booco bariga walaayada islaamiga ee hiiraan halkan waxaa noogu soo gabagabowday dowro dowradaas oo socotay muddo afar maalmood ah dowradaas oo lagu magacaabay lagu magacaabayay xabs binti siiriin shacaarkeedana oo ahay ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah walaa tacjis assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah umamarwaan nana joogta deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan meeshaan dooro ayaa noogu soo gabagowday dooradaas oo noo socotay muddo afar maalmood ah dooradaas oo magaceedu u ahaa xafsa bintu siiriin shicaarkeeduna wuu ahaa ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaahi walaa tacjis waxaa uga faa'iidaysan waxaa ka mid ah tarbiyatul awlaadi awlaadda inaan tarbiyeyno allisaanu inaan dunuubta ka ilaalino carabka alwaqti waqtiga inaan ka faa'iidaysano maasha allah intaas ayaa uga faa'iidaysanay maalmo ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dowraad diini ah u soo gebagabeeyey haweenka daaciyaadka ah ee degmada boqaqable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadaq ugu dambaynna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddexaad warbixino aan ugu magac darnay baraaraha degmada ufurow
فوق الكواكب نجمنا كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك waxbarashadu waa tiir muhiim ah oo jaangooya sar u kaca iyo hoobashada ummadaha ummad weliba oo dadaashana waxay mustaqbalka dhow iyo midka fogba gurataa midhahaasi ay tacbatay reer ufurow mid ka mid a baraaraha ay maanta haystaan waxay ku gaareen inay sare yeeleen aqoonta iyo dadkeeda iyagoo ku dadaalaya in jiilka soo kacaya oo ah rajada ummadda ay ku abaabiyaan tacliin tayasan
كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا magaaladani waa mid ka mid a degmooyinka wilaayada islaamigaha ee baaya ku horumaray xagga waxbarashada waxaana subax weliba irdaha loo furaa tobanaan madaaris leh noocyo kala duwan kuwaasoo ay ka aflaxeen kumanaan haddana ay wax ku baranayaan kumanaan kale makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee wilaayada islaamigaha ee baay oo kaashanaya bulshadooda reer ufurow ayaa sii dardargeliyey waxbarashada iyo in dadkooda ay ka haqabtiraan jaanib diineed iyo mid maadiyiintaba iyaguna ma aysan isdhigan oo waa kuwa guntiga dhiisha isaga dhigay sidii ay uga midho dhalin lahaayeen dadaalkan xooggan ee wilaayada islaamiga ee baay ay ku bixinayso sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay wuxuu inaga warbixinayaa sida dadka muslimiinta ay garabka ugu yihiin howlaha waxbarasho ee makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee wilaayada dadka muslimiinta ee may laha walaaloogan naftiyo maybu ahi ilaahay subxaanahu wa tacaala kukagadadi ini isin diin i dacwo i risaale tawxiidsan geysiya kaalma annagada haddii isin walan la baraan anka yaraan ka kaalmeeya ani ku dhegaysataan khayrkasin sii wadan ku dhegaysataan intaasay ka kaalmeeya waana ma ina hadnagay bogaadiyey insha allahu tacaala mujtamaca muslimiinta ahoo walaayada ka nool dadka isku maqaami isku miisaan ma ah walbadana kumada intiyoo badanba la arag hora aniyo garab surinyin mas-uuliyiinta dacwada iyo mas-uuliyiinta tacliimta iyo lankasta khayr in surinba ani dad garab surino waana hadhowayow iyin may ka garodaase taqaariirta kooyasa may la ku yaabe taqriir kasta ani codsi daaci ka jar lama qofii sado qofle la kulumi lama sagaare ani daaci in codsado qadiyadaasi mayna dareen siyaasi ini baraarig diini ah oo islaami ah oo saami ah eedan qiimo badan ini ku jara wilaayada gudaaja ilaahay aan xamdiyaana tabaaraka wa tacaala marka mas-uuliyaddaasi walaalo ay la fududaayo ay ka garab surumay ay ku dhegaysato ay ajiibo bishii rabiicul awal ee sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri waxaa degmadan laga yagleelay mid ka mid ah macaahidda la mahdiyey ee culumta qur-aanka waana macadka imaam sakhaawi iskaashi maamul iyo bulshadiisa dhex maray kadibna waxaa allaha fadligii maanta si buuxa u shaqaynaya xarunta macadkan ee ufurow taas oo lagu dhisay lacag ka badan siddeetan kun oo dollar sidaan xogta ku helnay ilaa laba boqol lix iyo toban arday ayaa aroor walba u kala hada goobtan waxbarasho waxaana intaasi sii dheer in macallimiinta madaarista qur-aanka ay yihiin kuwa ka faa'iidaysta culumta halkan ka baxda ee muhiimadda xambaarsan maamulaha imaam sakhaawi ee ufurow ayaa inooga warmay qaabka ay u socota diraasada macadka markaad dafcadii inka horreeytay iyo may hadda bilaawahaydtee ardigiya bilaawahayd ardigiya haddina in bilaawdahay may baanaha galnay bili rabiicu awal iyo rabiicu haani jamaadulula jamaadul aakhir fataradii hore ayaa ku qaadani jamaadul aakhir tumii shantiye may galnay fasax iyo macadka lahaay rajab awal shee lahaska nagdi markii dhammaatay shaabaanna may baa bilaawday muqaabaladii inka horreeytaya macadka gale muqaabaladaasi ad marka may baa anfadheeday dad boqol iyo afartan iyo kow qofoode yaa muqaabaladii koowaad marta anfadheetay ilaahay fadishay marka dadka haddii oo haddee tartan iyo la galo dadna hiraayana dadna ha bahayaan muqaabaladeeda ahayd may baha kugudubtay boqol qofood afartan iyo kowtiya marka muqaabaladii koowaad martay ka hirti ilaahay fadishay boqolkii qofoodoo muqaabalada ha kugudubtay bili shacbaan haddana hadda geeka bili shawaal unu roognu mayba haddana bilaawahayana cardigi qiraa'adkii yaa martay haraabtanka damboytay martay taqsiimkii maalimiinta linqiibi iyo hadda bilaawado hayaan may kaloo jaree macadka qiib oo walbarashada oo tamhiidii la eraayo ardaydii qur-aanka aan xifdiisanayn hooslaha ku dhisaayo yoona martay ka kooban dad konton iyo toddoba arday ah oo niska jaraan kuri iyo gibro niska jaraan iyo yoona hoos ah ku bahaayan dhanka kale madaaris qur'aanaha oo tiradooda ay gaarayso toddobaatan oo dhammaantoodba tajwiidka saxda ardayda ku bartaan iyo sidoo kale ku dhowaad labaatan markees oo ay dumarka yar iyo weyn isugu yimaadaan ayaa ku yaalla degmadan kuwaasoo midhahooda laga arkay gudaha mujtamaca sidoo kale waxaan meesha ka marnayn waxbarashada dadka waaweyn ee xoogsatada iyo dalaaleyda kuwaasoo iyaguna wakhtigooda soo xaadira goobaha waxbarasho taasina wilaayadu kama aysan gaabin كل المصانع دوننا ما للنماء منافس كل المصانع دوننا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid a culimmada mujaahidiinta waa mid ka mid a afraaddii sida cajiibka lahayd inooga warbixiyey waxbarashada reer ufurow iyo dadaalka xoogan ay geliyaan goobaha waxbarashada xaqiiqatan magaaladan waan dhex maray waana ku wareegay iskuulka dugsiga hoose dhexe sheekh ibraahim loogu magacdaray jasaahullah khayr waxa weeye maktabu tarbiya wa tacliim ilaahay ha ka abaalmariyo iyaga iyo mas-uuliyiintoodaba se la ii sheegay ay dhisheen oy hagaajiyeen waana madarasadii hore ee maamulkii hore markii uu jiray meesha ka dhisnayd waxaan arkayay subaxdii ilmihii oo la safayo oo tacliimtii la siinayo oo aad iyo aad u qiimo badan waxaan kaloo aragnay sakhaawi oo isaguna aad iyo aad wax loogu baranayo intaa kadib waxa dheeraad ay ii sheegeen waxay ballan qaadeen degaanku qof walba oon degaanka ahayn ee u yimaada in uu qur-aanka alla barto oo sakhaawi u galo inay noloshoysa kafaalo qaadayaan guri ay degaan iyo waxay cunaanba inay siinayaan jasaahumullahu khayra intaa waxaa dheer macayda gabdhaha anuu runtii markaan darsiga akhrinayey gabdho laba boqol kor u dhaafay baa soo xaadirayay subaxdii oo daraasada qaadanayay magaalo cilmi bay noqotay magaalada hadday tahay madaarista nidaamiga ah iyo hadday tahay midda sharciga aba allah subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo u furow magaaladaas iyo hagagaarkeeda iyo waxa degaankaa jooga muslimiinta meel kastay joogaan allah ha barakeeyo weli waxaynu ku guda jirnaa silsiladdii waxbarasho ee ufurow markanna aan jaleecno dhanka ugaas cabdulaahi isaaq yaare ugaaska beesha luwaay ee degmada ufurow oo isagana waxyaabo badan ka dhawaajiyey mar aan waraysi xiisele la yeelannay wuxuu ugaasika uu si faahfaahsan uu kaga hadlay dhismaha macadka imaam sakhaawi qarashaadka ay ku bixiyeen iyo maanta faa'iidada ay ku haystaan imaamu sakhaawi markii la fiiriyey in oo baahida lanqabo deegaanka dugsiga imaamu sakhaawi intii baahanta markii la fiiriyey unu maamul ka codsanay muxaafadada iyo odayaalkanooba isla jarno wali weydiinayhi maamulada unoo sarreey sida xarakada ama maamulka gobolka walhanin ogolaade alxamdulilaah markiinhani ogolaade kudub waliba iska talanay haddii unu beela ana in unu imaamu sakhaawi dugsi a dhisano dugsi imaamu sakhaawi aa dhisani oo ka kooban liqool oo fasale ah lifasal xafiisko iyo maktabka oyoo dhan sar ah iyo hool oo adiga tumishan mitir ah in unu dhisano ilaahayaa niyan fududaaye dhasani beese adiga siyeetin iyo likuun ijijab walsaas oo kale walaka dhasi hadda markan markii maamulaha imaamu sakhaawi niyanku warbiyi warbixinta sida hadda oo dugsiga marahayo markiisu niyanku warbiyeyna ilaahayba kama hasan qarashkaanu inti in khasaaraya aragahayna oo qarashkii uunu galni maamulkaanu ni garab nagadi macalimiin tayo leh naninsheeni macalimiintaas ardaydii walbarahaytu iyo leebalada ardayda shal ate markii maamulaha ninku warbi walunu eedanka farxsanu waxaa markan u jihaysanay dhanka dugsiga hoose iyo dhexe ee sheekh ibraahim meelo oo ah mid ay bulsho badan ka soo aflaxday kuna yaalla degmadan muddo fog arday gaaraysa ilaa iyo laba boqol iyo konton oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa halkan wax ku bartaa iskuulkan waxa uu sidoo kale uu leeyahay qayb ay dadka waaweyn ay wax ku dhex bartaan oo iyaguna kaalintooda waa kuwa helay marba haddii ay soo dhammaystaan mashquulaadkooda kale ee maalinlaha ah mu'asasada alxigma ee lagu barto xirfadaha kala duwan iyo rodada akhriska iyo qoraalka oo uu gacanta ku hayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyaguna waa qayb ka mid ah goobaha waxbarasho ee ufurow kuwaas oo ay sannad walba ka soo baxaan arday sita aqoon kala duwan xalqada xigta ee warbixinnadeena baraaraha ufurow waxaan allaha idinkii ku dul istaagi doonnaa mid ka mid ah kaabayaasha muhiimka ah ee magaaladan oo ah goobaha caafimaadka iyo sida ay dadka deegaankan u dabooleen baahidaasi iyaga oo allah kaashanaya
ما للطليعة غيرنا نحن النماء كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا نحن النماء
dhegaystayaal warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus xilligan waanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu